cabdiwahaab marka hore kusoo dhawow stuudiyaha s b s ee laantafka soomaaliga mahadsanid baafo waa dhaway walaan cabdiwahaab waxaa tahay fannaan caan ah oo aad loo yaqaan oo weliba aad ugu dheereeya heesaha uu ku luqeeyo cabditahliil warsame maxaa kugu dheliyey inaad u istaagto caawinaadda fannaankeenna caankaha cabditahliil
waxaa igu dheliyey damiirka iyo dhiigga baan isleedahay soomaalinimo kadib markii aanu daawanay cabdimaalik muuse coldoon barnaamij uu soo duubay
waa tahay barnaamijka waxaad u soo bandhigtay sidaan la socdo ee jaaliyadda soomaaliyeed ee austraaliya maxaa kuu hirgelay ilaa hadda halkeese ka bilowday
barnaamijka waxaan ka bilaabay magaalada melbourne xaafadda flimington waxaa noo hirgalay runtii lacag fara badan baa u qabsoontay anigoo wax badan marka hore de ilaahay baa mahadleh kadibna ummadda soomaaliyeed waa u mahad celinaya oo ku dhaqan magaaladan melbourne marka ma melbourne keliya lacagti ka aruuriseen mise magaalooyin kalaa tagteen hilmaan hadalka kuma jiro waxa aan safar u tegey magaalada sydney isla markaasna dhalinyar soomaaliyeed oo xaggaas ku dhaqan ayaan u gudbiyey markii aan u sheegay waxay ugu deeqeen laftoodu lacag runtii maaragtay waxgal ah waayahay lacagta guud ahaan hadda aad qabateen imisee la eg tahay australian ahaan had markaan ku sheegno dolarka australianka australianka lacagtu saddex iyo toban kun oo dolar bay mareysay toban kun oo u s a bay noqonaysaa markaas markii lacagta maraykanka la yirahdo sababta waa dolar ilaa dolar de saddex iyo toban kun iyadoo dadku ogaayeen hadday toban kun noqotona dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay is yidhahdaan saddex kun baa ninka odagaa ku maqan laakiin macnaheedu maaha sidaas waa sarifka australian hadda saddex iyo toban kun waa tahay maadaama aad caawa marti ku tahay stuudiyaha s b s cabdi tahliilna barnaamijkiisa aa waddo waxaan la soconnaa inaa cabdi tahliil heesihiisa adigu aad ka mid ahayd ragga sida aadka ah ugu luuqeeya
cabdi tahliil maadaama barnaamijka uu lahaa sida aad sheegtayba xataa habeen dhaweyd barnaamijkii loo sameynaya heesihiisa unbaa la qaadaya inta badan sababtaa isagaa brograamka iskale waxaan isleeyahay de ummadda soomaaliyeed kolba heesaha sida aadka ay uga xasuusanayaan waxaa ka mida onkotroob kuma daayo kolba dadka hadda dee waxaan usoo qaban lahaa onkotroob kuma daayo waa tahay cabdiwahaab onkotroob kuma daaye bal inoogu luqay
arnatamadaayo annatamaylabo jacaylod rogan maayo onilaabin maaye ayraawiran madaayo niliyaamusi maayo ergageesi madiido aylahdisu ma oosho alaflayskama oodo ubaxdayrma qarsoomo onkoodrayskuma waayo aylahdiisu ma oosho alaflayskama oodo ubaxdayrma qarsoomo onkoodrayskuma waayo ifka la laysuturaaylka laysma gargaaro abuur layskama baaje nafsi hayga maahan axdigiina dhaxiiliyo ayloobin aqoonti
cabdiwaab haddii aan ku joojiyo raalli ahaw dabcan intaan heesta dhegaysanayey ereyada waxaa ka mid ahaa hadda meelihii ugu dambaysay oo anigu isoo jiidatay ifka laysu turaayeaboortaas maxaa micnaheedu ay tahay marka adduunka markii la joogo baa wax laysku tari karaa baa wax laysku tari karaa qofka hadduu dhinto wuu dhinto qofka hadduu dhinto wuu dhinto maanta cabdi tahliil waan ku qiirooday aniga maanta cabdi tahliil ifkaan joognaa wuu nool yahay fanaan aan jecelnahay weeye arrimo caafimaad buu u dhiban yahay heestan hadda adigu aad qaaday onkod baan ereyadaas ka soo dhex saaray runtii inta daawanaysa inta dhegaysanaysa intuba kolley way jecel yihiin waa fanaankoodii ereyadaas haddii aan tix raacno sooma habboona marka in laysku turo ileen aakhiro markii la tago ciidana wax istari maysa waa isleeyahay niyo kolba qofku hadduu dhinto kuma baahna laakiin waxa laysu baahan yahay waa inta la nool yahay waana muhiim in wax la taro isaga iyo qof kastoo soomaaliya oo dhib ku jira